ciidamada sidii la sheegay waxaa la rabaa ninka amniga loo xilsaaray maahane ninka kale inuu ku ekaado meesha uu ka tirsan yahay goobta uu ka tirsan yahay inuu ku ekaado haddii uu ku ekaan waayo oo asagu uu dabco inuu amniga qalqalgeliyo waxaa loo qaadanhayaa ama lagu xisaabinhayaa nin amniga ka soo hor jeeda kuwa lala dirirhayo ayuu qayb ka noqonhaya askari kasta noocuu rababa ha ahaadee ama boliis ama militari ama nabad sugid ama asluub noocuu raba ha ahaadee xeryahooda ha ku akaadeen intan amniga laga fulinhayo ninka baxahaya oo raba inuu baxaana waa inuu qaataa awaamiir iyo amar uu ka qaataa meesha uu ka tirsan yahay oo la og yahay markii la qabto markii la qabto oo ciidamada xasilintu ay qabtaan in la weydiinhayo meesha uu ka tirsan yahay hadduusan katir la ogeyn meesha uu ka tirsan yahay ama uusan amar ka qaadan ama uusan soo sheegin wuxuu askarigaasi mudan doonaa in asaga ciqaab adag la mariyo oo ka horraysa midda la marinhayo nabaddiidka asagaa ka horreeya